kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay dalka turkiga waxaa heshiis iskaashi dhinaca diblomaasiyadda ah ku kala saxiixday wasaaradaha arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo turkiga heshiiskan ayaa yimid xilli dalkaasi ay booqasho ku joogeen wafdi uu hogaaminayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon sidan oo kale ayaa horey bishii desembar sannadkii hore ee labada kun labiyo tobanka dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxay kala saxiixdeen heshiis iskaashi dhinaca milatariga ah oo tababar iyo sahayba uu turkiga ugu yabo hayo ciidamada soomaaliya heshiiskaas oo isna ku yimid booqasho iyana uu madaxweynaha soomaaliya ku tegey turkiga waxaa kaloo heshiiskan ugu dambeeyey uu ku soo beegmay xilli turkiga uu mashaariic horumarineed oo muuqda uu ka wado magaalada muqdisho safaaradda soomaaliya ee turkiga ayaa geed fadhi u ah inta badan xiriirka sii xoogaysanaya ee turkiga iyo soomaaliya haddaba si aan wax badan uga ogaanno heshiisyadan iyo mashaariicda turkiga ee soomaaliya waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee turkiga cabdulqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano jaamac waxaana inta uu barnaamijka socdo su'aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna cabdulqaadir kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhowahay walaal macan marka hore bal waxaad si guud noogu sharaxdaa heshiisyadii dhowaan ay gaareen dowladda soomaaliya iyo dowladda turkiga iyo kii bishii decembar ee sanadkii lasoo dhaafay labada kun labiyo tobanka dalka turkiga ay ku kala siixdeen dowladda soomaaliya iyo turkiga waa mahadsan tahay dowladda turkiga sida aada la socotaba labadii kun iyo kow iyo tobankii wixii ka dambeeyey dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ayay maaragtay garab taagnaayeen waxyaabahan heshiisyadaanna waa si iska formal ah laakiin si guud dalka way uga shaqeeyaan wax badan bay ka qabanayaan heshiisyada la gaaray waxaa ka mid ah heshiis hadda ugu dambeeyey oo horumarinta wasaaradda arrimaha dibadda qeybteeda i t da iyo communicationkeedii oo xaqiiqdii u noqon doono heshii maaragta ka wasaarad ahaan maaragta xubin weyn oo ka baahi ah oo jirtay ka dabooli doono oo xiriirka safaaradaha iyo dhammaan wasaaradaha ay kala xiriirto oo u fududeyn doono waxaa kaloo ka mid ah heshiisyada la gaaray heshiiskii oo madaxweynaha oo u taagnaa oo maaragta arrimaha horumarinta ciidanka useeyey oo asagana maaragta heshiis aada maaragta ummadda soomaaliyeed waxtar u leh u ahaa heshiisyo kale oo oo ay dowladda turkiga rabto inay gobolada ku horumarisa ayaa jira iyagana oo haddii ilaaha yidhaahdo oo maaragta wax badan ummadda soomaaliyeed wax uga tari doono waxaa kaloo jira heshiis oo asagana wasaaradda caafimaadka kala gashay arrinta cusbitaalka oo maaragta cusbitaalka difer oo dowladda dib u dhustay oo in lala maareeyo ilaa iyo muddo shan sano ah asagana jiro oo protocol ahaa yani heshiisyada dowladda turkiga ay la gashay dowladda soomaaliyeed waa iska formal laakiin shaqooyinka heshiisyadaas kuseeya dhammaantooda waa heshiisyo maaragta oo ficiladooday socdaan waa garta mashaariicda waan usoo noqon doonaa iyo su-aalo badan oo la xiriir oon kaa weydiin doono laakiin waxaan rabaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegeyste ayaanu baaqayaa oo su-aal qaba dhegeysta magacaada ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso magacaygu waa cabdinaasir cabdinaasir maxamuud cabdinaasir bulbul oo jooga wadanka austria cabdinaasir bal haddaad qabto fikir ku aadan doorka turkiga uu ku leeyahay arrimaha soomaaliya marka hore fikirkayga doorka uu ku leeyahay turkiga waan soo dhaweynayaa si fiican ayaan usoo dhaweynayaa aad baan ugu faraxsanahay horumarka ka socda wadankeyga laakiin waxaan rabaa safiirka inaan hal su-aal aan aan weydiiyo xogayaha safaaradda a xogayaha safaaradda turkiga waxyaabaha uu dalka soomaaliya u qabtay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inuu horumar wadankeena gaaro maaragtay isbitaalada la dhiso eraboorka hadda la dhisaayo wadooyinka la dhiso aad ayaan ugu faraxsanahay intaas iyo inka badanna waa ka rajeyneynaa waa garta haddii aad su-aal qabto aad weydiinayso cabdulqaadir xogayaha safaaradda soomaaliya ee turkiga ha xogayaha marka ugu horeysa cabdulqaadir waan salaamayaa marka xigta su-aasheeda waxay tahay maadaama anaga wadanka turkiga aan wadaagnay siyaasad dhaqaale wax walbo maaragtay dadkeena oo si kasta aan u wadaagnay macnaha xogteena ama dawlad ahaan ma wadaageynaa xogteena ama sirteena hoose oo ka dawlad ahaan miyaan wadaageynaa mase dhaqaalaha caafimaadka iyo waxyaabaha lamid oo sidaas oo kale ayaan la wadaageynaa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan siinayaa cabdulqaadir waad mahadsan tahay walaal horta aada iyo aad ayaad umahadsan tahay fikirkaagana waa ku mahadsan tahay su-aashaada haddaan dib ugu soo noqdo adduunyada waxaa ka jiro cilaaqaad dawli ah wax la yidhaahdo cilaaqaadka dawliga ahna waxay khusaysaa iskaashi iyo wax wada qabsashay khusaysaa dawlad walba iyo tirteeda iyo hawsheedana iyagay u gaar tahay inay cid la wadaagtana maaragta hadda wax micna maaragta oo sharci dawladeed iyo ma aha annaka ka dawladda dawladda soomaaliyeed oon halkan wakiilka uga nahay xiriirka iyo maaragta wax wada qabsiga aan kala shaqeyno hadafka ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsan waxay tahay keliya in laga wada shaqeeyo ummaddaas soomaaliyeed oo dhibaatada taagan haysata in laga fududeeyo wixii laga fududeyn karo cid walba oo dawlad walba oo safaaradii ay joogtona waa intaasay qabataa wax dawladda iyo arrimaheedii sirta ah ama maaragtay muhiimka ah cid gaara lagala wadaagayo ma jirto taas dawladda soomaaliyeed iyo waxa ay ka samaynayso iyo waxa iyada u gaarka ah iyaday iyadaa iskale iyadaana go-aankaasi gaarta waxa laga wada shaqeynayo oo dawladuhu ay ka wada shaqeynayaanna waxay tahay un waa iskaashi iyo wax wada qabsasho iskaashiga laftarkiisa iyo wax wada qabsiga marka la fiiriyo ma dukumentiyo qoran oo la kala saxiixdayba mise waa un is-afgarad arrimaha soomaaliya lagu laga gaaray iyo turkiga xiriirkooda waa sidaad hadda ujeedidba wax walba oo la samaynayo waa in formaad loo sameeyaa formalkan waxaa ka mid ah wax la isla ogyahay in la kala saxiixsado waxaas laisla ogyahayna ummadda soomaaliyeed oo baarlamaanka uu metelo in la hordhigo ummadda soomaaliyeed codkooda ay baarlamaanka ku saxiixaan wax la kala qarinaya ama wax la kala siraynayo ma jirto wax walba oo dawladda soomaaliyeed ay soo saxiixayso oo hay maaragtay dawlad kale ay la saxiixinayso baarlamaankaa la mariyaa dawladda ayaa maaragta maaragta ummadda u sharaxda baarlamaanka ayaa la mariyaa si sharci ah baarlamaanka ansixiyo markuu ansixiyo kadibaa ficilka loo gudbayaa wax oo gaar ah oo maaragta lakala qarsanaya ama si af maaragta formal af ah caadi laiska fahmayo oo ma jiraan iskaashi dawladeed waa wax warqad ku qoran oo la isla ogyahay wixii lagu heshiiyana la wada fulinayo aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir dhegeyste kale ayaa qadka soo gelinaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso aniga waxaa la yidhahdaa cabdiweli xasan xuseen waxaan ku magac dheerahay fadiilato waxaan ku noolahay waddanka sudan runtii marka aan ka hadlo runtii waa arrin aada iyo aada loogu farxo waxaan u qaadi karaa laba qaybood siyaasi iyo iqtisaadi turkiga waxaan dhihi karaa soomaaliya arrimaha ay waktiga hadda la joogo soomaaliyana ay u baahnayd ay usoo galeen in ay islahaayeen waddankan walaalaha ah oo muslimiinta aad tihiin soo gacan qabta ayagana dhanka kale ay ka fiiriyeen dhaqaale ahaan leanna turkiga markii uu dhankii yurub iyo horumarkii uu rabay iqtisaadki uu rabay ama yurub gelitaanka uu rabay ay ku cuslaatay waxaad moodaa inuu dhanka africa iyo caalam alcarabi islaami in dhankan uu soo aaday dhankaas ayaad moodaa imaashihii uu yimid ra-iisul wasaaraha turkiga dayib dayib erdogan wax badan ayay ka bedeshay soomaaliya waxaana ku dhiirigelisay xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimon madaxweynihii jabuuti iyo dad fara badan oo lamid a inay soomaaliya imaadaan turkiga anigu waxaan dhihi karaa wax badan ayay maanta ay ka qabteen gudaha soomaaliya markii uu soo galay ma waxa ugu horreeyay uu ku bilaabo waxay ahayd air turkish marka anigu waxaan ku tilmaami karaa turkiga tan ugu muhiimsan inay tahay isagana inuu waddankan uu garab qabto iqtisaadiyanna uusan laba iskugu darin dhaqaale ahaan baad ula jeedaa ku bixinayo iyo iyo iyo fikrad uu ku bixinayo laakiin isaga naftarkiisa ay caadida dhaqaale ay uga soo noqoto taas ayay ahayd tan ugu weyn ee turkiga xogayaha koowaad ee safaaradda turkiga ee soomaaliya mudane cabdiqaadir maxamed nuur su-aasha aan weydiinaya waxay tahay maadaama aad tahay diblomaasi soomaali ah oo fadhiya waddanka turkiya ma adna akrista subax walba joornaalada kasoo baxa turkiga iyo siyaasiyintooda ma la isdhihi karaa turkiga arrinkooda koowaad oo soomaaliya ay ka leeyihiin dhaqaalaha waxaa ka weyn siyaasiyan oo ah waddankan maanta bariga africa dhaco oo muhiimada u leh caalamka oo dhan ba in ay ayaga naftirkooda qaacidooyin ay ka samaystaan ay si fiican u dhex galaan taas ayadaana ma ma la isdhihi karaa su-aashaasna waxaan weydiinayaa mudane cabdiqaadir waxaana filayaa in jawaab kaafi uu naga siin doono aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir waa maqlaysaa waad mahadsan tahay walaal horta waa sida uu sheegayo tarkiga dalka suu u yimid arri wax badan buu ka qabtay oo cisbitaallo iyo maaragta waxbarasho oo maaragta heer maaragta aan caadi ahayn ilaa kun iyo sideed boqol arday halkaan keenay gudaha maaragta iskuulla ka furay ka dayactiray caafimaad oo dhakhaatiir maaragta mar walbo afartan iyo shan maalin gudaheediiba lagu diraayo dhakhaatiir cisbitaallo oo guurguura ay sameeyeen cisbitaallada caadiga ay wax ka qabtaan waxaas oo dhan jidad bay dhisaan waxaas oo dhan horta waxay maaragta manaafic u tahay ama faa'iido u tahay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna wax badan oo arrimahaas aad bay ugu diirsadeen arrinka walaalkii weydiiyey oo ah tarki siyaasiyan may mayay maxay maaragta dalkan ay maaragta is leedahay inay mustaqbalka maaragta horta qof wal dawlad aanan maaragta meel cidlaa iska istaagayso ama meel cidlaa wax ka qabanayso ma jirto dawlad waliba istaraatiijiyad iyo waxba waxay leedahay iyo iyo maaragta hadaf siyaasadeed dalkaana waa dal guud ahaan africa u arko istaraatiijiyad guud africa guud ahaan markuu u arko istaraatiijiyadna east africa soomaaliya meel weli bay kaga taallaa waana dal muslima waxayna u baahan yihiin saaxiib joogta waxay u baahan yihiin ummad iyagu maaragta wax la wadaaga ayay u baahan yihiin marka guud ahaan dalku siyaasadiisa ku aadan africa ayay soomaalina ka mid tahay in waxna lala qabto saaxiibana laga dhigto waa waa wax iska normal ah haddee ummadda soomaaliyeedna mar walba saaxiib ay u baahan yihiin saaxiib maaragtay joogta oo danahoodii maaragtay isku dan yihiin way u baahan yihiin taasina haddee waa mid iska normal ah walaalka waxaan dhihi lahaa dawlad walibaahi waxay u baahan tahay saaxiib east africa hadday maaragta dawladda turkiga ay u aragtay in soomaali maaragta saaxiib la nooleysan kara ay tahayna haddee waa wax maaragta iska maaragta neejar ah ummadda soomaaliyeedna guud ahaan markay dalka nimankan soo gelayeen xaqiiqdii waxaan dhihi karaynaa wakti in istaraatiijiyad dad dal laga dhigto oo dhamaystiran ma ahayn istaraatiijiyad oo hadda la dhihi karayo ummadda soomaaliyeed bay ay maaragtay siyaasiyan maaragtay hadda markiiba maaragtay inay siyaasiyan ay wax uga faa'iidayaan ma ahayn dalku waa dal burbursan dhisid u baahan wakti u baahan garab qabasho u baahan sidaas daraaddeedna haddee waxay u arkeen inay ay dad walaalahooda oo wax ku qaban karaya ay yihiin hadafkoodii oo ay dalku kusoo galeenna kaasuu ahaa laakiin mustaqbalka fog oo ummadda soomaaliyeed ay noqoto ummad maaragta dalkoodii iyo dalkoodii ku filan oo saaxiib noqon karaya haddee taa waa ninkii maalintaa kuu baahan aada baahan tahay ku gacan qabtay markaad dad noqoto oo kolley un inaad saaxiib la noqoto wax mancinaya ma jiraan mashaariicdan turkiga uu ka wado soomaaliya dad badan oo magaalada muqdisho ku dhaqan way ogyihiin oo way arkaan laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo dibadaha jiranaysa warrown arkaan oo xogta ku saabsan mashaariicdan iyo horumarintan aanay wax badan ka ogeyn marka dad kala qaadqaado dibudhiska turkiga uu ka wado magaalada muqdisho haddaad waxbarashada ka hadasho iyo caafimaadka haddaan u kala qaadno bal ku horreeya dibudhiska dibudhiska magaalada muqdisho laga wado waa ballaaran yahay markii ugu horreysay oo maaragta abdogan yimid waxaad la socotaa inuu waxa ugu horeeya uu ballan qaaday ay ahayd in waddooyinka wax laga laga qabto iyo in qashanka magaaladaas yaala laga gurbiyo ayaa ugu horeeya waxyaabaha welihiisa ugu horeeyay qabteen oo markiina uu maaragta si toosa u ballan qaaday waxaa kaloo ka mid ah arrinkii asaga ahaa dawladda soomaaliyeed iyo dawladda turkiga waxay ku heshiiyeen in maamulka gobolka banaadir iyo dawladda turkiga hay-adaheeda iyo arrimahaas kuseeya ay ka wada shaqeeyaan waxaa la keenay toddobaatan iyo laba gaari iyo maaragta raggii wax kala qaban lahaa arrimahaas oo mashiine ay ku jiraan oo gawaarida qashinka waxaad arkaysaa maanta magaalada muqdisho subax walba in qashanka laga aruuriyo oo laga fogeeya ayaad arkaysaa baabuurtii dawladda turkiga ay usoo dirtayna iyo maaragtay shaqaalihii hawlihii ugu tal siday ugu talagaleen uu ku socdo waxaad arkaysaa magaalada muqdisho laamiyada hadda airboortka maaragta hortiisa mara inay marayaan maanta labar afar afkeedii oo dhismihii uu ku socdo oo shaqadii ay socoto waxaad kalood arkaysaa iskuuladii magaalada ugu bilicda fiicnaa qaar ka mid ah in dib loo soo celiyey oo maaragta dhismihii uu maaragta gebagebe maraayo qaarna ay gebagabooween waxaad kalood arkaysaa cusbitaalkii magaalada muqdisho cusbitaalada ugu fiican ka mid ahaa digfeer in laga dhigay cusbitaalada maanta east africa lumber one ka geli doono in in laga dhigay oo mashiinadiisii maaragta ay maaragta muddo laba bil gudaheedii lagu isticmaali doono haddii ilaa yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha maaragta dawladda oo iyaguna ay qaar ka mid ah ay maaragta wakti dhow ay bilaabayaan qaar ka mid ahna maaragta sida xarunta gaadiidka oo kale ay horeba wax uga bilaabeen dhinaca kale saad aragtayba airboortka oo ahaa maaragta diyaaraddii ugu horeysay maaragta dalka turkiga ka timid oo ugu weyneed markii oo erdogan imaanayay in maaragta garaafiir ay ka gaartay xaywaan magaalada airboortka ranweyga soo galay darteed inay si fiican u wareejiyeen ayna u dhiseen tower maaragta lagala socon karayo arrimaha maaragta maaragta hawada ay u sameeyeen ayaad arkaysaa haddana ay ay naqshad cusub u diyaariyeen oo wakti dhow ay shirkadda hadda airbortka la wareegtay favori ay dhisi doonto waxaa kaloo kamid ah in kaabayaasha dawladda ay maaragta dhismooyin ay ka sameeyaan oo qorsheheeda uu diyaarsan yahay marka arrimaha horumarinta waxaan dhihi karaynaa sidii la rabay ayay ku socdaan waana haddii ilaah yidhaahdo ummadda soomaaliyeed waxa indhaheeda ku wada aragta ayay ayaa ka fuli doona haddii ilaah yidhaahdo waa mahadsan tahay cabdulqaadir bal dhegeystaha ugu dambeeya ayaan qadka soo gelinayaa dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad joogto magacayga waa cabdiweli maxamuud cabdiweli wisi waxaan joogaa ustri ee vienna waa gartay cabdiweli kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha wan waad mahadsan tahay adiguna aad baan kuu salaamaya dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a iyo xooghayaha safaaradda soomaalida ee turkiga waxaan jeclaha horta waxaan waxyar fikir ku darsan lahaa horta waxaan mar walba ama websaydyada ama idaacadahan ka dhegaysanaa in waddankeeni hooyo uu soo kabcayo ee dowladda turkigana ay gacan weyn ka siinayso ha ahaado xagga dhismaha caafimaadka isbitaalada ama ha ahaado wadooyinka mideeda kale waxa inoogu sii wanaagsan ama aan ka dhegaysanaa dhalinyaradeenii wax soo barata inay shaqooyin xataa sii siiyaan oo yacni xagga caafimaad ahaan ama xag walbaba ha noqo taasina oo mid aan ugu hambalyeynayno dawladda turkiga waxaan jeclahay xoghayaha safaaradda cabdiqaadir inaan su-aal weydiiyo waxaanu ka warqabnaa dawlad turkiga waxaa ku sugan arday soomaaliyeed oo wax ka baro oo yacni ama schoolship ahaan ha ku helaan ama yacni si kale dawladdu ay usoo dhamaysa ama waxbarasho ahaan ha ku tagaan waxaan ka warqabnaa mar walba waxaan maqlnaa arday ayaa ka baxsato yacni uni ama jaamacaddii oo ka baxsato oo yacni ama tahriib aado mideeda miyay u bandhigeen ama ka wacyigeliyeen dhalinyaradaasi markay yimaadaan istanbul ha ahaato ama ay kasoo degaan degaan ama ankara ha tagaan miyay ugu tagaan jaamacadaha ay ka wacyigeliyaan oo u sheegaan inay waxbartaan oo tahriibka dhibaatada uu leeyahy ma ka wacyigeliyaan mideeda kale waxaa macqo waxaa jiro dhalinyaro badan ayaguna ku xiran ama tahriib ha lagu qabto ama si kale ha lagu qabto xabsiyada turkiga ma kala hadlaan dawladda turkiga ma u bandhigaan inaysan dadkaani yacni kala hadlaan sidii xabsiyada loogu soo deyn lahaa labadaas su-aal baan jeclaan lahaa xoghayaha safaaradda inuu igaga jawaabo aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir waa maqlaysaa waa mahadsan tahay su-aashaada badan horta safaaraddu meeshan waxay u joogtaa adeega ummadda soomaaliyeed arday ha noqdo ama shacab ha noqdo ama qof dhibaataysan ha noqdo iyo maaragta dawladda soomaaliyeed wixii shaqo halkaan uga baahato in looga fududeeyo dawladdana waxay u adeegtaa shacabka marka annagana shacabkii halkaa ku nool inaan u adeegno waa ku qasbannahay waana maaragta waajibkeeni oo waajibkeeni koowaad weeyaan ardayda soomaaliyeed oo halkaan timaada oo walaalku uu sheegay inay tahriibto annagu ardayda halkaan timaado boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waxbay bartaan waana arday ku ammaanan xaqiiqdii inay maaragta ummadda soomaaliyeed loo helo dhalinyaro noocaas oo kale oo ka faa'iidaysato waxbarashadii lasoo siiyey bani aadan meel uu yimid wax way ka hadlaabaan laakiin annagu hadda intaan riboortku ku hayno one percent xataa ma dhama oo in maaragta waxbarashadii ay seegseegeen ama maaragta xaalado kale ay qabsadeen dadna yiri nolosha la qabsan waayey oo muqdisho ku noqday waan aragnay laakiin qof hore isaga sii baxay oo iska socday waxawaaye percentagekaasi waxawaaye waxawaaye waa aad buu u yaryahay waana maaragta wax la sheegi kara xataa maana one percent xataa ma dhamo waxaan helnaa riboodkoodii oo xataa jaamacadeedaan helnaa waana ay fiican yihiin midda xigta oo ah dadka soomaaliyeed oo meelahan tahriibkii xabsiyada horta turkiga gudihiisii maanta waxaa ilaahay mahaddiisii ah dadkan oo aan la joogno oo turkidu ah waxay maanta ka qanacsan yihiin xaalada soomaaliyeed xabsi nin soomaaliyeed bil kuma gaaro waxii la rabaa lagu soo qabto dhibaatadii la rabaa lagu soo qabto inta badan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dhib bil kuma gaaro hadduunan daroogo iyo wax baas oo maaragta aanan lagu qaban wayna fiican yihiin intoodii badanna maaragta waa la daayaa wixii hadee oo dembiyo iyo maxkamadii wax ceenkaa u baahan maahane oo daroogo iyo wax noocaas lagu qabtay laakiin in iska soo galay dalkaas oo violation xagga viisaha sameeyey xabsiga kuma daaho waana ka shaqaynaa waajibkeenina oo maaragta koowaad oo dawladda soomaaliyeed ay noo xilsaarata uu ka mid yahay aad baad umahadsan tahay cabdulqaadir maxamed nuur barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ka qaybgalkaagana aad baad ugu mahadsan tahay oo kaga mahad celinayna mar kale waa mahadsan tahay walaal
intaha ayaanu dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijkeennay wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay doorka ah turkiga iyo horumarinta soomaaliya waxaa barnaamijka marti ku ahaa xogayaha koowaad ee safaaradda turkiga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ku sugan magaalada ankara ee dalka turkiga waxaana su'aalo ku weydiinayay intuu barnaamijka socday qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo